suurat اlcasri makiyatun ibnu cabaas saasaa laga wariyey suurad gaaban waaye ibnu cabaasna alimaamu shaaficina wuxuu yidhi dadku hadday ogaa lahaayeen waxa suuradan ku jiro yacni xujo waa ugu filnaa lahayd haddii alla uunan soo dejiyeen suuraddan maahane wax kale uusan soo deji lahayn xuja waa ugu filnaa lahayd ayaa imaamu shaafici laga wariyay uu yidhi qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi raxmaani raxiim walcasri baan ku dhaaranayaa casarka casrika saddex macnaa ku jiro waqtulcasri waa inuu marka waqtiyada kale wax dheer yahay ama walcasri salaada casiraan ku dhaaranayaa in loo jeedo salaada ama midda saddexaad in laga wado walcasri waqtigan ku dhaaranayaa zamanka in laga wado waana qowlu akhar lmufasiriin tan danbay u badan yihiin walcasri zamankii baan ku dhaaranayaa yuqaalu waxaa la yidhaha casrun wa cusurun wa cusrun intaba waa la yidhaha zamanka muxuu ilaahay zamanka uu ugu dhaaranayaa zamanku waxaa weeyaan de wixii aada mustaqbalka kuaakhiradaada aad ku shaqaysa lahayd waqtiga isaga dhexdiisaad mustaqbal fiicanna ugu dhisataa mustaqbal xunna aada ku samaysataa marka waa muhim aad buu muhiim u yahay waqtigu marka waxaa nasiib daraa dadka de ahmiyadii waqtiga dadka muslimiinta in badan oo kamid a waqtigu inuusan ahmiyadba u lahayn ood arkaysa yacni habeenkii dhan dad soo jeedo dad ciyaar iyo lahwi iyo banooni uun kusoo jeedo marna ciyaarayo marna ka sheekeynayo marna fiirsanayo marna dhegeysanayo waa yaab marka de banooniga maa loo abuuray dadka haddaad dadkan u fiirsato waxaa is leedahay war wixii loo abuuray kan miyaa baad is leedahay qaarkoodna waxay ku leeyihin war waqtigaa iga batay waqtigaan dilaynaan waqtigu wax la dila waa ka wenya dadkii qiimiga badnaa oo kutubtan alifay tafaasiirtan dadkii qoray iyo culumtan ka tegay waqtigoodu aad iyo aada ugu muhiim oo ugu ahaa innaga marka waxaan ku jirnaa waqti baan dilaynaa iyo waqti lagu ciyaara aqlaa shay qofka uu haysto zamanka iyo waqtiga wn marka qofka waqtigiisa inuunan ku ciyaarin laasiyama hadduu dhallinyaro yahay dadka dhallinyarada maskaxdoodu waa furan tahay xoogoodu waa furan yahay waqtigii waxay joogaan ay ayaguna is anfici lahaayeen ummaddana ay anfici lahaayeen marka waqtiga inay dhumiyaan ma aha xadiidkii nebigana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam nicmataani maqbuunun fiihima kathiirun min annaas laba nicmo in badan oo dadka ka mida dhexdooda waa lagu kadiyey yani waa haystaan mana ka faa-iideysanayaan asixatu walfaraaq caafimaadka iyo firaaqada firaaqadii marka nicmou rabbi ka tilmaamay saa darteed buu marka ilaahay ugu dhaaranayaa maadaama waqtigii uu aada iyo aada muhim u yahay walcasri zamankii baan ku dhaaranayaa dhinac kalena de waqtiga wax lagu cibro qaato wa ina alinsaana muqsamu calayhi marka waa kana alla u dhaartay ina alinsaana insaanku lafii khusrin khasaaro dhexdeeda u ahaaday ay lafii khusraanin khusrun wa khusraanun isku mid wa ka kufrin wa kufraan marka iyado lafteedana muraacaatan lilfawaasil waay marka walcasr ina alinsaana lafii khusr ina alinsaana insaankii lafii khusrin khasaaro dhexdeeda ayuu ahaaday khasaaro ayuu bartanka uga jiraa wa lafii khusraanin wa nuqsaanin nuqsaan iyo khasaaro unbuu ku jiraa ila aladiina kuwii maahane aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban sameeyey ayb kuwaa maahane watawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqa isu dardaarmay watawaasow isu dardaarmay bisabri sabarka daacada rabbi lagu sabro macaasida laga sabro qadarkii qadahna lagu sabrana isu dardaarmay marka ina alinsaana lafii khusridan qaar waxay leeyihin qiila araada bihi lkufaar gaalada bidaliili anahu istathna lmuminiin muminiintaaba laga soo reebay laakiin insaan marka hore waa jinsiga oo dhan muminiintii baa laga reebay istitna mutasil waayo waayo muminiintu insaankay ka mid yihiin ayb waxa uma baahna marka in insaanka gaala laga wadaa la dhaho ma loo baahna wlkhusraanu baqowi wuxuu leeyahy dahaabu rasi maali linsaan qofka ra-su maalkiisa inuu taga waayo khusraanku fii halaaki nafsihi wa cumrihi bilmacaasiya maxaa marka hadda khasaaro loo yidhi ayuu ku jiraa nafsadiisa halaageeda iyo cumrigiisa uu macaasi ku halaago qofka marka waa khasaaray uu rabbi leeyahay macnuhu waxay tahay naftiisii iyo cumrigiisiibuu macsi ku halaagay naftii iyo cumrigiina wahumaa akbaru ra'si maalihi ra-sumaalka aada haysato waxaa ugu weyn cumrigaaga iyo naftaada hadaad labadiiba marka meel cidlaa ku bixiso khatar waanaa yani qofku cumrigiisa shayga xataa bannaan ee xalaasha ah uun haddaad maanta dhan daba orado markay ugu yartahay khasaarada kusoo gaaraysa waxay tahay qiyaamo markaad tagto waa wax yaraynaysaa ilaa ajir badan la tegi maysid maanta dhan wax mubaaxa unbaad daba joogtay ajar badan ma la tegaysid qiyaamuhu waa wixii bannaanaa ogowhi haddaad macsi waqtigaagii ku idlaysa maxaa u malaynaya haddaad maalaa yacni ku idlaysa maxay kula tahay yani hadda dhalinyarteenna qaabkay siday ku socdaan haddaad fiiriso yani waad aada iyo aadaa u yaabaysaa waqtigii marka oo iyo cumrigoodii oo raasumaalkoodii abay dhuminayaan shaydaanka wuxuu ugu sheekaynayaa kuwa ugu roon waxaa laga yaabaa inuu shaydaanka ugu sheekeeyo dhib male adiga markaad weynaataad iska fiicnaan doontaa hadda waxna waa taqaanaa qur-aan waa lagu soo baray xoogaa diin waa baratay markaad howlahan dhammayso ood nin weyn noqotaa dadaali doontaa waa yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum shaydaanu ilaa quruuran meeqaa dhallinyarnimo ku dhimatay meeqaa tawfiiqdiiba weysay marka qofku adiga maantaad un leedahay yani insaanku waa ibnu yowmihi maalintiisuu leeyahay beri adiga melihi rabbi bay gacanta ugu jirtaa maantaba waa ugu jirtaa laakiin maanta adiga waa nooshahay waxbaa samaysan kartaa laakiin berri inaad gaare iyo in kale howl adiga kuu taalla ma aha marka dadka dhallinyarada dhallinyarada fursadda ay haystaan wax aada iyo aada u weynin badan waayo inay ka faa'iideystaan haddii ummad dadkeeda dhallinyarada ah ay ka mashquulaan waxa u danta ahna waa u dhammaatay nin sheekh masri ah baa hadda ka hor yacni waxaan ka maqlay on aada ula yaabay runtii wuxuu leeyahay ummadaha adduunka sidooda badan wuxuu maqlay marka qofka hadduu banooniga barto caan ou noqdo laacib ou noqdo intaasoo lacagaa lagu gadana usbuu bishii intaasuu qaadana ayuu maqlay markaasuu wuxuu yidhi ummadiibuu marka fiiriyey cayaaryahanku intaasuu qaataa ninka intaasoo sano wax soo bartay ama dhakhtarka ah ama muhandiska oo injineerka ah ama midka dhaqaaleyahanka ah ama midka yacni ka ummadda ugaba yacni weyn ee kan sharciga bartay ee ummadda xalaashii xaaraanta u kala sheegayo meeqou qaataa mushaarkiisu waa xadidan yahay marka wuxuu yidhi ummaddaani waxay noqotay ummatun tactamidu cala rijli dad oo lugaha lugtay cuskadaan yiri shayga ay cuskan yihiin lugta waayo maskaxda maahan waayo kii maskaxda lahayna haddaan waxba la siinaynin kii lugta wa ka maskaxda maskaxdiisu aynan wax badan aan maskaxda shuqlinin ee lugtan wax ku laadlaadayo oo ku darbeynayo haddii isaga qiimi la siiyey ummad waxay noqotay maskaxdii ka tagtay lugihii marka un keliya kusoo hartay war meel fiicana meel fiicanu ka abaaray yani mafaahiimta haddii banoonigu waxaan gaar ugu sheegaa waxay tahay dee sida uu wax u qabsaday aan ujeednaa beryihii hore qofku inuu un xoogaa yar intuu isku soo nafiso isagoo danihiisa qabsanayo ahaa jiray qofkii ama shaqaysto ama waxbarto ama danihiisa kale ku jiro inuu laba maalmood usbuucii iyo ama yacnii waqti kooban uun bis inuu ku jiro iyay ahaa jirtay oon ogeyn inta badanna de beryihii hore dadku telefishinkan iyo waxaan ma aqoon jirin lamana haysan jirin inta telefishin haysato dad yaray iska ahaayeen ciyaaraha laftooda sidaan dadka looguma mashquulinin oo hadda waxaa koob adduunaa dhammaaday waxaa bilowday koob yurub kii afrikaa bilowday kii latin america ku xigo waxaasoo dhan marka maalin walbaa marka waxunbaa socdo saa looguma mashquuli jirin waxaad moodaa marka hadda dadki inay aada mashquul ugu yihiin waxyaabahaas nacam m wax macno leh iyo waxaan macno lahayna garan maayaan ayb waxaa ka daran midda haddana waxay tahay dadkii waxaa laga dhaadhiciyey isboortigaa dadka isu keenaa la yiri nacam isboortigaa dadka isu keeno dadka isboortiga qabiil ma yaqaanaan waddankan qabyaaladaa gaabi-isay kan bay yeeshay intaad qaab yacni xumaan markaad dhex gasho ood shay ku hungowdo inaad intaad baxhi samayso xalka raadisa aa fiican haddaad intaad hadda dadkii yacni waqti waxaa jirtay dadku ay mashquul ku ahaayeen qabyaalad inay isku laayaan haddii laga baxo haddana maalaa yacni ma haddana laadahna ma jira miyaa maalaa yacni iyo in qabiil la ysku laayo wax ka dhexeeya ma jira miyaa nacam caqli xumo waa iyada lafteeda nacam war dadkani marka inay diinkoodii usoo laabtaan oo wanaagoodii la imaadaan iyo oo ay maskaxdoodii ka shaqaysiiyaan ay wax ku gaarayaan maaha wax ku gaari maayaan hadda haddii dadkao dhan isboorti iyo ha ku yaacaan la yiraahdo wax ka dhalanaa male macno badan ka imaan maayan waxaa ka sii daran middaas marka cudurkanna annaga keliya nama hayo xataa caalamulislaami iyo xataa mashaacirtii muslimiinta ee magaalooyinkii maka iyo madiine iyo waaweynaa ayuu duqyaan ku hayaa isboortigan waxaad arkaysaa dadkii qaarkood xataa waalidiin iska juhaal ah oo waxaa jira waxay kuleeyihiin ilmahan war ilmahan maad qur-aanka xifdisiisidoo diinta bartid oo sidaan yeeshid baa leedahay intuu waxaan mashquul ku yahay sidaan cunugii adduunyana kuu keeni maayo aakhirana kuu keeni maayo markaas wuxuu kuleeyahy saana iroon uu leeyahay hadduu masaajidka tago ama uu diin barto baab kaloo iga gelaa haddii qolo diin sheegaysa ay xumaato maalan oo iyagu diintii yacni si qaldan intay u fasirtaan wax xun sameeyaan maalan ma waxaa la leeyahay diintii maa laga tegaa diintii haddaad ka cararto yani adigu ista yani waa iska ilaalin kartaa nin faham xun cidda fahamka fiicanna waa raadsa kartaa laakiin iyada dhanaan ka tegaa waa u gooynayaa diinkii banooniga iron haddaad tiraahdid marka de banoonigu laftiisa oga wada caqiida waa wataa isaga hataa caqiida wataa isaga laftiisa hadda yani mafaahiimtiisu aaday isu bedelayn dad baa isku dilo dad baa cayaaryahan jacaylkiisa isku dilo kuwaa yacni murugta ka muuqata aada yaabaysaa maxaa kugu dhacay markaad tiraa kooxdiyaa laga badiyey salaad aawey ma leh halkan wuxuu ku qoranaa ciyaartooyga magaciisii ayaa dab intuu iskuiskugu gubo ayuu magacii ku qorana waxaas miyaysan ahayn maxabada intaas gaartay diin xumo miyaysan ahayn marka intaas wixii qofkii hadda marka waaqican aan ku jirna marka waqtiga dayacaad ma galo waqtiga in ilaahay lagu caabudaa loogu talagalay waa un ku dheeraaday laakiin un xoogaa baraarujin baan ka rabaa dadka dhallinyarada ah waa ku celinaa waa ku celinaa wardiinkiina barta adduunyadiina wixii idinka anfacaya barta qof diin iyo adduunyo qof diin wanaagsan ayaa adduunyo fiican helo haddii laakiin diinku idinka tago ogow un inaad marka khasaaro un ku jirtaan naftiinana khasaaro waalidkii idin dhalayna waa ka khasaaraysaan ummadda idin sugaysa berrina waa ka khasaaraysaan kuwa dadka mashquulinaya iyagana oo isboorti ku mashquulinayo fan heesaha ku mashquulinayana ilaahay ummadda ha uga cabsadaan wanaag kasoo gaari maayo waxaa ka gaarayo dulli iyo xumaan un ayaa ka gaaraya in al insaana insaankii la fii khusrin khasaare dhexdeeda u ahaaday ila ladiina kuwii maana aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha susuuban watawaasow isu dardaarmay bilxaqi isku dardaarmay xaqii watawaasow isu dardaarmay bisabri sabarkii isu dardaarmay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih